بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي أني بقولي سيدي طبناد كتابك الرحيق المختوم weli waxaan ku dhex jirnaa howlgalladii ama dhaqdhaqaaqadii military ee rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uu hogaamiyey ama uu la falgalay ee dhacay intii u dhexaysay ee dagaalkii beder iyo uxud waxaan soo aragnay ee ghaswatu bani sulaym nimankii la dhihi jiray waan soo aragnay isku daygii cumayr ibnu wahab aljumaxi intuu isku dayay inuu rasuulka dilo isaga iyo safaan ibnu umaya ay soo maleegeen mu-aamaro oo laakiin ku ku dhammaatay wanaagii inuu isagu soo islaamo aadna ay uga muuqatay sayidina cumar feejignaantiisa iyo digtoonidiisa ta waan soo aragnay haddana waxaan gelaynaa yuhuuddii reer bani qoynoqaac ee magaalada madiine deganayd oo aad iyo aada uga xumaatay guulihii alla subxaanahu watacaala uu siiyey nabiga iyo muslimiinta uu kasoo siiyey dagaalkii beder oo colaad qaaday colaaddii waxyaabaha ay ku muujisteen iyo sidii ay ku dhammaatay yaan haddana halkan ka gelaynaa arrintaasina waxay dhacday intii u dhexaysay beder iyo uxud ghaswatu bani qaynuqaac yuhuuddii reer qaynuqaac duulimaadkii lagu qaaday qadimnaa waxaan horu soo sheegnay bunuud almucaahada heshiiskii qodobadiisii alladii heshiiskaasoo caqadaha uu la galay ama uu la soo xidhay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maca alyahuudi yahuudda yahuuddii madiino deganayd gudaheeda waxaa deganaa reer bani qaynuqaac duleedkeedana waxaa deganaa nadiir iyo qurayda meel waxoogaa u jirtana khaybar ayaa deganaa waqad kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xariisan mid aada iyo aada ugu dadaala kulla alxirsi dadaal kasta dadaal oo dhan calaa tanfiidi maa shay inuu meel mariyo uu fuliyo waxaasoo jaa-a ku soo arooray fii haadihi lmucaahadati heshiiskan isaga ah maxaa jira islaamnimada ayaa asal waxaa ka in heshiisyada la fuliyo yaa ayuha aladiina aamanuu awfu bilcuquudi baa lii wa ficlan dhab ahaantii lam ya-ti kama imanin min almuslimiina muslimiinta xaggooda maa waxba kama imanin ayi shay shaygaasoo yukhaalifu daba marsan oo khilaafsan xarfan waaxidan hal xaraf oo min nusuusi ahaa heshiiskaas dhex maray nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo yuhuuddii madiino deganayd nusuusteedii iyo qodobadeedii hal shay hal xaraf wax khilaafsan muslimiinta xaggeeda kama soo fulin walaakin hase ahaatee alyahuuda yahuudda alladiina yahuuddaasoo mala uu buuxiyey ama dhaamiyey taariikhahum taariikhdooda soo jireenka ah bilqadri dhagar iyo walkhiyaanati khiyaano iyo wanakti lcuhuudi iyo ballamaha oo laga baxo lam yalbathuu in yarba maynan sii joogjoogin in yar ma ayna sii joogin an tamashaw inay uun la socdeen oo la dhaqaaqeen maca dabaa'icihim dabiicadoodii alqadiimati ee horreysay ee soo jireenka ahayd dabiicadoodii ahayd inay ballamaha ka baxaan khayaano un inay ka shaqeeyaan tii unbaa jiidatay oo iyadii unbay raaceen wa akhaduu waxay gudagaleen oy bilaabeen fii ariiqi dasi wadada wax isku dirdiridda walmu'aamarati iyo shirqoolka wataxriishi iyo wax isku diridda wa ithaarati alqalaqi iyo in maxaanku yidhaahdaa dhiilo iyo balaayo la kiciyo iyo wal idiraabi iyo iska horkeenid iyo gilgilasho fii sufuufi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda inay muslimiinta isku diraan oo balaayiya baas ay dhex dhigaan bay ka shaqeeyeen wahaakahoo maalan tusaale oo min daalika arrintaa ka mid a namuudajun tusaale oo min makiidati lyahuudi yahuudda shirqoolkeedii ka mid a iyo dhagarteedii qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi waa mu'arikha weyn ee siirat ibnu hishaan iska leh mara waxaa soo maray shaas ibnu qays nin la yidhaahdo ayaa wuxuu soo maray wa kaana wuxuu ahaa shaykhan oday yahuudiyan oo yahuudi aho qad casaa gaboobay buu ahaa cadiima alkufri gaalnimadiisuna ay weyn tahay shadiid adaqni colaadda uu u hayana ay adag tahay cala almuslimiina muslimiinta u hayo shadiid alxasadi lahum xasadka uu muslimiinta xasdayana ee aada iyo aada u ba-an tahay wuxuu soo maray calaa nafarin koox oo min asxaabi rasuulillaahi rasuulka ilaahi asxaabtiisii ka mid ahoo min al awsi wa khasraj labadoo ah labadii qole ee colka ahaan jiray oo fii majlisin meel wada fadhiya oo qad jamacahum isu keenay yataxadatuuna iyagoo sheekaysanaya fiihi fadhiga iyagoo ku sheekaysanaya wax colaadihii uusan dhexdooda oolin oo islaamka ku walaaloobay oo iska iloobay wax alla wixii utun iyo dagaalamo iyo dagaallo iyo colaad iyo dhexdooda la ahaan jirtay iska iloobay faqaadahu waxaa aada iyo aada uga cadhaysay maa wixii ra-a uu arkayoo min ulfatihim wadajirkooda ah wa jamaacatihim midnimadooda ah wa salaaxi daati beynihim iyo heshiiska dhexdooda yaalla ah calal islaami islaamka ay ku walaaloobeen oo ay ku midoobeen oo ay ku heshiyeen intaba waa ku tacalluqayaa jaara majruurka cala islaam bacda aladii kii dabadi kaana ahaan jiray beynahum dhexdooda oo min alcadaawati isnacaybshiya colaad ah filjaahiliyati islaamka ka hor fa qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa shaas ibnu qays qad ijtamaca waxaa midoobay buu yidhi mala-u bani qiila qayla dheh ama qayila qayla reer bani qayla way heshiiyeen bi hadihi lbilaadi dhulkan bani qaylana waxay ka wadaan awsiya khasraj ilaa asalkooda bani qayle la dhihi jiray wale midoobe buu yihi kuwii laa wallaahi baan ku dhaartay wuxuu yihi hadday midoobaan maa lanaa nooma sugnaanin macahum la jirkooda ida ijtamaca mala-uhum haddii ay midoobaan ida ijtamaca hadduu midoobo uu isu yimaado uu heshiiyo mala-uhum ee maaragtay mala-oodu mala-a weliba waxaa la yidhaahdaa madaxda inta madaxdii hadday heshiiyaan way mala-a inta bulshada hogaamisa ida ijtamaca haddii ay midoobaan mala-uhum inta bulshada hogaamisa nooma sugnaanin bihaa dhulkan kada aan joogna min qaraarin joogitaan iyo sugnaansho iyo ku nagaansho nooma sugnaanin fa amara wuxuu amray fatan wiil dhallinyaro ah fatan shaaban oo dhallinyaro oo min yahuudin yahuudda ka mid a oo kaana macahu isaga la jiro la jiray ama la socday baa wuxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi icmad u tag ilayhim kuwaa wada fadhiya walaalaha maaragta ee midoobay u tag fajlis macahum la fadhiiso uma mar kadib sheekadii unbaa la wadaaye udkur waxaad soo qaadaa oo dadka xusuusisaa yowma bucaathin dagaalkii bucaath maalintu ah oo dagaal lagu hoobtay oo ansaana usii fogeyn oo awsiya khasraj dhex maray oo lagu baaba-ay iyo wamaa wixii kaana qablahu wamaa wixii kaana ahaaday oo dagaallo oo min qabli isaga ka horreeyey wanshuthum waxaad qaadaa bacda maa kaanuu bacda maa shay qaarkiina meesha qaad oo ku luuqeey oo gabay gabayadu wax dadka kiciya ayay ka mid yihiin waxaasoo taqaawalu ay isdheheen fiihi dagaaladaas waxay isku dheheenoo min al ashcaari gabaya gabayadiina qaad oo dadka xusuusi wixii fa facala wuu falay fa takallama alqowmu nimankii waxay ka hadleen cinda daalika arrintii bay ka hadleen wa tanaasacuu way murmeen wa tafaakharuu way isu faaneen xataa tawaathaba ilaa ay isku boodaan rajulaani laba nin oo min alxayeyni labada lafood ka mid ihi cala arukabi lowyaha ilaa ay isku taagaan sidii dagaalka marka loo diyaargaroobayo oo fa taqaawala ay iscaayaan uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi axaduhumaa midkood lisaaxibii kii kale wuxuu ku yidhi in shitum haddii aad doontaan ilaa annagaa idinka adkaan jiray annagaa idin dili jiray annaga waxaase isdhehene in shitum hadaad haddaad doontaan radadnaaha dagaalkii iyo isulamaatinkii haddaan idin siinaynaa al-aana hadda yaan idiin soo celinaynaa hadda aan bilowno jadacatan iyadoo ilka jabsatay jadacada markasta waxaa laga wadaa iyadoo xoog leh qaalin ilka jabsatay yacni dagaalkii inagoo hadda bilaabayna oo acar carcarteeda ay wadata ay wadato oo wixii hore aan waxba laga soo qaadaynin hadda aan bilownu yidhi yacni wuxuu leeyahay al isticdaada in lain loo diyaargaroobo liixyaa'i alxarbi dagaalkii oo dib loo bilaabo la nooleeyo ma ahe dib loo bilaabo dagaalkii ahli- ahliyati ee sokeeye allatii dagaalkaasoo kaanad ahaan jirtay beynahum dhexdeo- dhexdooda waqadiba waxaa xanaaqay oo cadhooday alfariiqaani labadii qoloba jamiican labadiina maahane raggii meesha fadhiy oo dhan baa xanaaqay warkiina waa la isgaadhsiiyey wa qaaluu waxay idhaahdeen qad facalnaa waan yeelnay waan idiin soo celinay haddaan bilaabaynaa mawcidukum ballantiinu addaahira waa magaalada bannaankeeda kala reebta goobta kala reebta aan aadnaa layidhi wadaahiratu goobtuna alxaratu waa waa haarta magaalada madiina maaragtay shiisha asilaaxa asilaaxa hubka la soo baxaa layidhi fa kharajuu way baxeen iyagoo hubkooda qaatay ilayha kala reebtii ayaa loo baxay wakaadad waxay qarka u gaadhay tanshabu inay hurto alxarbu dagaalkii fa balaqa waxaa gaadhay daalika arrintaa iyada ah yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay bay soo gaadhay fa kharaja wuu soo baxay rasuulku ilayhim nimankii aws iyo khasraj ee asxaabta ayuu usoo baxay fii man macahu isagooy la socdaan oo min asxaabihi asxaabtiisii almuhaajiriina muhaajiriinta ahaa xataa jaa-ahum ilaa uga yimaado fa qaala wuxuu yihi yaa yaa macshara almuslimiina muslimiinay allah allah ilaah baan idinku dhaariyey abidacwa aljaahiliyati ma habarwacashadii islaamka ka hor yaad la timideen abidacwa aljaahiliyati habarwacashadii islaamnimada ka hor miyaad la timideen wa ana bayna adhurikum aniga oo idinku dhex jira oo idinla jooga oon dhimanin oo idinla jooga bacda an hadaakum ullahu markuu alla idin hanuuniyey lilislaami islaamka markuu idinku hanuuniyey kadib oo wa akramakum uu idinku sharfay bihi islaamka oo wa qataca uu gooyey alla bihi islaamka cankum idinka amra aljaahiliyati islaamka wixii ka horreemeeyey iyo umuurihiisoo dhan buu idinka gooyey oo wastanqadakum alla uu idinkaga badbaadiyey bihi islaamka min alkufri gaalnimadii oo wa allafa uu isku dumay beyna quluubikum quluubtiina fa carafa alqowmu nimankii waxay garwaaqsadeen oy garteen annaha waxaa meesha ka dhacay nascatun gujo inay ahaydoo min ashaytaani shaydaanka xaggiisa ka timid shaydaanka isku keen quldiye bay dhaheen shaydaanka isku keen gujiyey iyo wakaydin inay ahayd dhagar iyo shirqool oo min caduwihim cadowgooda ka yimid fa baka way ooyeen wa caanaqa waa isdhunkadeen alrijaalu raggii oo min al awsi iyo walkhasraj ayaa iswada dhunkaday bacduhum bacdan qaarba qaarka kale ayuu dhunkaday uma insarafuu waxay la soo noqdeen maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay bay la soo laabteenoo magaaladii goobtii lagu- lagu kala baxay bay ka soo laabteen saamiciina iyagoo dhegaystay mutiiciina amarkii nabigana qaatay waqad adfaca allaahu alla uu damiyey ama uu bakhtiyey canhum iyaga kayda caduwihi caduwillaahi cadowga ilaahay oo shaas ibnu qays ahaa shirqoolkiisii iyo dhagartiisiina alla uu ka damiyey haadaa kaasi namuudajun waa tusaale oo mimaa wixii ka mid a kaana alyahuudu yuhuuddu ay ahaayeen yafcaluunahu kuwa fala oo wayuxaawiluunahu ay isku dayi jireen oo min ithaarati alqalaaqili dhiillo inay kiciyaan alqalaaqili dhiillo inay kiciyaan iyo walfitani isku dirdirid filmuslimiina muslimiinta dhexdooda iyo wa iqaamati alcaraaqiili waxa maaragtay wax joojiya ama wax hakiya ama isbaarooyin baa hadda la yidhaha carqalada eh inay dhigaan fii sabiili dacwati alislaamiya dacwada islaamka wadadeeda iyo wadaday ku socotona inay isbaarooyin dhigaan waqad kaanad waxay ahayd lahum nimanka yuhuudda ah waxaa u sugnaatay khitatun qorshooyin shataa oo kala duduwan oo fii hada sabiili arrinta ayadaa ku saabsan in muslimiinta dheel- dhiilo dhexdooda la dhigo in laysku diro in dacwada islaamka horteeda la dhigo waxyaaba carqalada ah in la dhigo fa kaanuu waxay ahaayeen yabuhuuna kuwa faafiya oo meel walba ku faafiya oo ku firdhiya addicaayaati alkaadiba warar been ah wa yu'minuuna waxay islaamka soo geli jireen wajha nahaari maalinta gelinkeeda hore uma haddana yakfuruuna islaamka ay ku kufrin jireen ay ka bixi jireen aakhirahu maalinta gelinkeeda dambe liyasracuu si ay u beeraan buduura shaki shakiga abuurkiis fii quluubi ducafaa'i dadka aan weli islaamnimadoodu xoogga lahayn ee ducafada ah quluubtoodaas ay ugu beeraan oo yidhaahdaan war nimankii oo diinta yaqiina ee cilmiga lahaabaa intay soo galeen ay arkeen inuusan waxba ahaynba diintani yay ka baxeen si loo yidhaah wa kaanuu waxayaan dhinac kalena yudayiquuna ku cidhiidhi geliya subala almaciishati nolosha wadooyinkeeda ay ku cidhiidhin jireen calaa man aamana qofkii islaamo oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo oo islaamka qaata waxay ji- waxay yeeli jireen in kaanaba hadduu yahay lahum dadkaas soo islaamay ama in kaanaba hadduu yahay lahum yuhuudda bihi kaa islaam soo islaamay irtibaatun maali xidhiidh adduunyo xidhiidh xoolo hadduu ka dhexeeyo markaas ninkaa cidhiidhi bay gelinayeen waa sida hadda nin alla ninkii waxay gaalada iyo reer galbeedku rabaan khilaafaba la yidhaha cunaqabatayn baa lagugu soo rogi cunaqabatayn waa tabtii uun wax isbedela ma leh fa in kaana hadduu ahaaday lahum yuhuudda calayhi kaa soo islaamay hadday wax ku leeyihiin oo iyagu wax ku leeyihiin oo dayn iyo waxa kule ay leeyihiin yataqaadawnahu dayntayadii nasiibay le way kor taagan yihiin sabaaxa masaa subax iyo galabba way kor taagan yihin war wax iyagii nasiib naftay u keenayaan wa in kaana haddii uu yahay lahu kan soo islaamay hadduu ku calayhim iyaga hadduu wax ku leeyahayna ya'kuluunahu way ka cuni jireen bilbaatili si gardarraa wayba dafiri jireen waxba nagulimid bay dhihi jireen wayamtanicuuna waxay diidi jireen can adaa'ihi inay u gudaan ee wixii ay ka qabeen ma ku siinayna dhihi jireen ama waxba naguma lahayd wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdo innamaa wax kale maehe kaana wuxuu ahaa calaynaa qarduka dayntan hadda aadna siisay waxaad nagu lahayd xiinamaa waqtigii kunta aad ahayd calaa diini aabaa'ika aabbayaasha diintooda markaad haysato oo nin qumanaad ahayd yaa dayn nagu lahayd amaa fa amaa id sabawta mar haddaad saabi noqotay oo diintii aabbayaasha intaad ka tagtay nin hagaag nin aan hagaagsanayn aad noqotay fa laysa muusan ahaanin laka adiga calaynaa annaga korkayaga min sabiilin waxba naguma lihidin dhaqaalaha cunaqabataynta dhaqaalena way ku hayeen muslimiinta shakigaana way abuuranayo intay maalinta gelinkii hore soo islaamaan bay gelinka dambe ka bixi markaasay u sheekaynayaan dadka waxmagaratada ah kaanuu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya ama fala kula daalika waxaasoo idil qabla badrin bader xataa intaan la gaadhin bay samayn jireen calaa calaa raqmi almucaahadati isagoo ay jirto heshiiskii isagoo jiro ayaa waxaa samayn jireen maxaa jira iyagu heshiis iyo niman dan kale maaha allatii heshiiskaasoo caqaduuha ay la galeen maca rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu aha rasuulullaahi rasuulka ilaahina sala allahu calayhi wasalam wa asxaabuhu asxaabtiisu waxay ahaayeen yasbiruuna kuwa iska sabra oo u gegsada calaa daalika waxaasoo dhan xirsan dadaal ay ku dadaalayaan awgeed calaa rushdin bal inay uun soo toosaan ay soo hanuunaan iyo wa calaa basti l amni iyo in lagu fidiyo ama lagu baahiyo amniga wasalaami nabadgelyada fi lmandiqati gobolka idil laakiin yuhuud maa waxaa dan ka leh markii dambe intaa ay intaa hore waxay ahayd waxyaabahay hoos-hoosu samayn jireen markii dambe si caddaana ayay uga baxeen heshiiskii cinwaan weeye banuu qaynuqaacin reer banuu qaynuqaacoo yanquduuna burinaya oo ka baxaya alcahda ballantii ay rasuulka la galeen laakiinhum hase aatee nimankii yuhuudda ahaa lamaa markii ra-ow ay arkeen anna allaaha in alleh qad nasara uu guul siiyey almu'miniina mu'miniintii nasran guul mu'asaran oo la xoojiyey oo xoog badan oon muran ku jirin fii maydaani badrin goobtii beder ilaahay inuu ku siiyey guul muuqata oo la taaban karo oon cidno ka murmi karin iyo wa annahum dadkii muslimiinta ahaa qad saarat lahum inay u sugnaatay cizatun awood sharaf wa shawkatun awood wa haybatun iyo cabsi laga cabsanayo fii quluubi alqaashi ka fog nin kasta oo ka ugu fog dadka adduunka ugu fog iyo wadaani ka ugu dhow labadaba laga haybaysanaya maanta intaas markay dhacdayba tamayazat waxaa googo'day qidru haydihim xanaaqooda iyo cadhadooda iyo ciilkooda dherigiisii ayaa googo-ay dherigu markuu karkaru fadhfadh fadhfadh fadhfadh yidhaha saasay fadhfadh ba u dhaheen googu waa sidaas badarka markuu ku jira dheriga markuu aad u karkaro oo darajatl khalayaan uu gaadho wuu jajabaa waa aragtay uu karkarayaa fadhfadh fadhfadh buu dhahaa oo la maqlayo wa kaanuu waxay ahaayeen wa kaashafu waxay bannaanka ula soo baxeen weeye bishari xumaan iyo walcadaawati colaad ayay bannaanka ula soo baxeen wajaaharuu waxay caddaysteen bilbaqiyi xadgudub iyo wal adaa dhibitaan muslimiinta la dhibayo wa kaana wuxuu ahaa acdamahum ka ugu weynaanta badan xiqdan colaad wa akbarahum ka ugu weynaanta badan sharan xagga shartiga dhibaatada kacab ibnul ashraf ayuu ahaa nin la dhihi jiray waseyaati wuu iman doonaa dikruhu ninkaa warkiisu gadaalbu inooga iman doonaa kamaa sidii anna shara daa'ifatin daa'ifo ama koox oo min dawaa'ifihim alyahuudi yahuudda dawaa'ifihim athalaat saddexdii kooxood ee yuhuudda ka mid ahayd ee magaalada madiina gudaheeda iyo duleedkeeda degganayd ta ugu shar badani waxay ahayd hum yahuuddu bani qaynuqac bay ahayn kuwii magaalada gudaheeda degganaa yaa saddexda qolo ugu sii daraa fardi fardi haddii laydhahaya qof qof laydhaana kacab ibn asharf ayaa ugu daraa kaanuu waxay ahaayeen bani qaynuqaac yaskunuuna kuwa degan daakhila almadiinati magaalada gudaheeda ayay deganaayeen baynamaa kuwa kale ay deganaayeen duleedkeeda fii xayin xaafad bay deganaayeenoo biismihim magacooda oo xayin bani qaynuqaac la dhihi jiray wa kaanuu waxay ahaayeen nimankaasi saaqatan kuwa dahabley ah kuwa wax dhalaaliya oo wax shuba birta shuba ayay ahaayeen birtay shubi jireen saaqatan birtay shubi jireen waxadaadiina tumaalana waa ahaanoo birtay tumi jireen midna waa la dhalaalin waana la tumi waa isla midkii uun marka hore birta si loo tumo waa in la dhalaaliyo oo la kululeeyo wa sunnaaci duruufi haamaha waaweyn ayay samayn jireen iyo wal awaani iyo weelasha kala duwan waliajli haadihi alxiraf waliajli haadihi alxiraf sancadan daraaddeed ay lahaayeen kaanat waxay ahayd qad tawafarat kii ay u buuxsantay tawafurka wafrada waxaa la yidhaha wuxuu markay kuu buuxsano aad wax badan ka haysato ay agtaada ka buuxaan tawafarad kii ay u buuxsantay likulli rajulin nin kasta oo minhum iyaga ka mid a aalaatu lxarbi qalabkii dagaalka wixii lagu dagaalami jiray berigaas oo ama seefaha noocyadooda kala duwan ah warmihii eebadii fallaadhii leebkii intaa unbaa lagu dagaalami jiray wax allo iyo iyo iyo maxaanku idhahdaa bilaawihii ama khanjarkii wixii oo dhan bay wada haystaan wa kaana wuxuu ahaa cadadu lmuqaatiliina nimanka dagaalka geli kara tiradooda oo fiihim iyaga ihin waxay subcu mia toddoba boqol oo nin oo gaashaanqaada ayay lahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen ashjaca yahuudi lmadiina yahuudda madiina degan ee saddexda qolo ah nimanka ugu geesisanna way ahaan jireen wa kaanuu waxay ahaayeen awala man qoladii ugu horreysana way ahaayeenoo nakatha ka baxday ama buriyey alcahda ballantii iyo wal miithaaqa heshiiskii oo minal yahuudi yahuudda ka mid a falamaa markii fataxa allaahu alla subxaanahu wa tacaala fatxiga iyo guusha iyo nasriga uu siiyey lilmuslimiina muslimiintii fii bedrin dagaalkii beder ishtadda waxaa sii adkaaday oo faraha ka baxay duqyaanuhum xadgudubkoodii wa tawasacuu waxay sii ballaadhsadeen oy sii fidiyeen fii taxarushaatihim maaragtay gardaradoodii ay gardaraysanayeen muslimiinta gardaradoodii taxarushku ayada gardaradoodii wastibzaazaatihim iyo daandaansigoodii fa kaanuu waxay ahaayeen yuhiiruuna kuwa kiciya ashaqaba buuq unbay meel walba ka samayn jireen wayatacaraduuna waxay kala hor iman jireen muslimiinta bisukhriyati inay ku jeesjeesaan wayuwaajihuuna muslimiinta waxay la kala hor iman jireen biladaa inay dhibaan kulla man cid kasta oo warada timaada suuqahum suuqoodii oo minalmuslimiina muslimiinta ka mid ah xataa akhaduu ilaa xataa marka dambe ay ka bilaabaan yatacaraduuna binisaa'ihim muslimiinta dumarkooda inay waxyeeleeyaan markii dambe inay iyagii fara saaraan ay xumaan la soo aadaan wa cindamaa markii tafaaqama uu faraha ka baxay amruhum arrintoodii oo washtadda uu aada iyo aada u adkaaday baqyuhum xadgudub- xadgudubkoodii jamacahum waxaa nimankii kulmiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa wacadahum markaasuu waaniyey wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ila rushdi toosnaan iyo walhuda hanuun jidka toosan wa xadarahum wuxuu uga digay maqabata albaqyi qooqa meeshuu ku dambeeya midhaha xun maqabada waxa weeyaan annataa'ij alwakhiima waa maqaba layidhaha almaqabatu annataa'ij alwakhiima waxa weeyaan cidhibta xun cidhibta xun ee uu leeyahay qooqa iyo gardaradu cidhibta xun uu leeyahayna wuu uga digay waxadaram wuxuu uga digay maqabata albaqyi qooqa cidhibtiisa xun iyo walcudwaani iyo xadgudubka walaakinahum hase ahaatee isdaaduu waxayba sii siyaadsadeen oo sii kororhsadeen fii sharihim shartoodii wa qadrasatihim iyo isqudhmuunayntoodii iyo qooqoodii iyo kibirkoodii rawaa wuxuu wariyey abu daawuud imaam abu daawuud wuxuu wariyey iyo waqayruhu iyo keyrkiiba waxay wariyeen can ibni cabaasin waxay ka wariyeen radia allahu tacaala canhuma qaala inuu yidhi cabdullahi bni cabaas lamaa markii asaaba uu ka adkaaday weeye tan rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu asiibay uu ka adkaaday qurayshan quraysh yowma badrin maalintii beder wa qadima almadiinata magaalada madiine uu soo galay jamaca alyahuuda rasuulku wuxuu isu wuxuu ku soo ururiyey yahuuddii fii suuqi bani qaynuqaac fa qaala wuxuu ku yidhi yaa macshara yahuud warma yahuudey aslimuu islaama oo islaamka soo gala qabla an yusiibakum intuusan idin haleelin amuusan idinku dhicin midla maa asaaba qurayshan wixii quraysh ku dhacay oo kale qaaluu waxay ku yidhaheen niman xishoonaya maaha yaa muxamedu muxamedow laa yaqurannaka yuusan kugu kadinin laa yaqurannaka yuusan kugu kadinin yuusan kuu been sheegin hadda meeshan oo kale saasay ka socotaa laa yaqurannaka yuusan kugu kadinin oo yuusan kuu been sheegin min nafsika xag naftaada yuusan been kaaga sheegin annaka adigu qatalta inaad dishay nafaran kooxo min qurayshin quraysha kuwaasoo kaanuu ahaayeen aqmaaran kuwa aan tababarayn aan waxba garanayn aqmaar waxaa la yidhaah ruuxi aan jaahil oon tababarayn aqmaaran kuwa jaahiliin ahoon tababarayn oon aqoonin sida loo dagaalamo oon tababar wadanin oo laa yacrifuuna aan aqoonin alqitaala dagaalka aan aqoonin innaka adigu waxay dhaheen low qatalta low qaataltana haddaad nala dirirto la carafta waxaad ogaan lahayd ood ogaan doontaa annaa naxnu naasu inaannu annagu dadka la sheegiba inaan annaga nahay walida wa annaka adigu lam talqa inaadan hadda ka hor la kulmin oodan dagaal iskaga hor imanin midlanaa annaga oo kale fa anzala allaahu alla ayaa wuxuu soo dejiyey qul waxaad ku tidhaahdaa liladiina kuwii kafaruu gaaloobay ee yuhuudda ah waxaad ku tidhaahdaa satuqlabuuna waa laydinka adkaan doonaa dagaal haddii laysu yimaadana waa laydinka adkaan doonaa wa tuxsharuuna ilaa jahannama markaad dhimataanna jahannamo ayaa laydin soo xashrin doonaa ilaa jahannama wa bi'sa almasiir wa bi'sa almihaadde qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka aayatun tusaale fii fi'atayni laba kooxood yaa tusaale idinku filan labadaa kooxood oo fi'atun qolo tuqaatilu fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo islaamka ah in sare loo qaado ayay u dagaalamaysay wa ukhraa ta kalena kaafiratun gaal bayba ahayd yarawnahum waxay u arkayeenna midlayhim labanlaabkooda ayay u arkayeen yarawhum midlayhim xaqiiqada marka la eego xaqiiqada marka la eego waxa weeyaan muslimiinta iyo gaalada marka la isu fiiriyo beder saddex laab bay ahaayeen laakiin haddana markii la iska hor yimid rucbi isagoo laguma ridin gaaladii gaaladii markii la isku soo dhowaaday oo la is arkay waxay moodeen gaaladii muslimiinta wax- laba goor inay ka badan yihiin laba laabkoodu inay saasay u cabsadeenoo waa rucbiga ilaahay ku riday yarawnahum nimanka gaalada waxay u arkayeen hum muslimiinta waxay u arkayeen midlayhim labanlaabkood inay yihiin oo laba goor kusoo laabmaan ra'yal cayni aragtida markay arkayeen xaqiiqada ma ah wallaahu alla yu-ayidu wuxuu ku xoojiyaa uu ku taageeraa binasrihi guu- guushiisa man yashaau cidduu doono ina fii daalika arrintaana waxaa ku sugan lacibratan waano iyo iyo quusqaadasho liulil albaabi qofkii caqli leh marka laakiin yuhuud waxaa may dhagaysanin kaana wuxuu ahaa fii macnaa maa ajaaba bihi kaana wuxuu ahaa fii macnaa maa ajaaba bihi wixii ay ugu jawaabeen rasuulka banu qaynuqaac waxay ku jawaabeen micnihiisu wuxuu ahaa huwa isaguba aliclaanu in la cadaysto caddaysankii assaafiru ee qaawanaa oo can ilxarbi dagaal la caddaysto iclaan ama caddayn dagaal la caddaysto oo qaawan buu ahaa walaakin hase ahaatee kadama wuxuu caburiyey uu qariyey annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam kaydahu cadhadiisa wuu qariyey wa sabara almuslimuuna muslimiintana way iska sabreen wa akhaduu waxay bilaabeen muslimiintu yantadiruuna bal inay sugaan uun maa tatamakhadu canhu waxay foolato al allayaali habeenada iyo wal ayaamu maalmaha soo socda waxay fool- fooshaan oo ay dhalaan yaa la iska sugay laakiin hadalkooda waxba lagama soo qaadin rasuulkuna wuu iska adkaystay waanuu samray laakiin yuhuud maadee aamusaysa wasdaada alyahuudu yuhuuddii waxay sii kororseyneen ee sii siyaasadeen min bani qaynuqaac ka mida jur-atan dhiiranaan faqallama waxaaba yarba labithuu inay joogaan ay fadhiyaan an athaaruu inay haddana kiciyaan filmadiinati magaalada madiino qalaqan dhiilla inay ka kiciyaan iyo wadiraaban iyo qulqulati iyo gilgilasho wasacow waxay u lugeeyeen nimankaasi ilaa xadfihim geeridooda iyo bidilfihim qoobkooda ugu lugeeyeen iyaga ayaa geeridooda u socday wasaduu waxay ka soo asaruureen ay ka soo xidheen waxay ka soo xidheen calaa anfusihim naftooda waxay ka soo xidheen alba- abwaaba alxay- alxayaati nolosha albaabadeedii oo dhanna iyaga ayaa iska soo xidhay rawaa ibnu hishaam wuxuu wariyey ta ugu dambaysay weeyaan ee keentay in dagaalka lagu bilaabo ee rawaa ibnu hishaam wuxuu wariyey can abi cawn nin layidhaha wuxuu ka wariyey ana imra'atan qof dumara oo min alcarabi carabtii muslimiinta ka mid a qadimad waxay soo gashay bijalabin badeeco ay lahayd alaabta la iibiyo weeye wax kasta nooceeda lama sheegin laakiin bijalabin wax uun la iibiyo oo meel kale laga keenay oo laha ay lahayd ayay waxay keentay say- suuqii reer bani qaynuqaac fabaacatu way iibisay alaabteedii fii bani fii suuqi bani qaynuqaac suuqii bani qaynuqaac bay ku iibisay wa jalasad waxay u fa- la fadhiisatay ay fa- u fadhiisatay agtiisa ilaa saa'iqin mid birta dhalaaliyo dahabla dahab bay rabtay inay ka iibsato fa jacaluu waxay bilaabeen yuriiduunaha inay doonaan ay ka codsadaan cankashi wajha wejigeeda inay bannayso fa abad way diiday fa camada waxaa aaday assaa'iqu kii maaragtay birta dhalaalinayay ama dahabka dhalaalinayay yaa ilaa tarifi thawbihaa maradii ay qabtay gabadhii muslimadda ahayd ee- ee meesha ugu hooseysa ee darafteeda ah yuu aaday fa caqadaha wuxuu ku xidhay ilaa dahriha dhabarkeeda kor iya wahiya kaafilatun iyadoo kasii jeeda way fadhiday markaas falamaa qaamad markay kacday inkashafat waxaa faydantay saw-atuhaa cawradeedii ayaa fiidantay oo xagga dambe ah fa daxikuu markaasay ku- bihaa ku qosleen fa saaxad way ooyday fa wathaba waxaa soo booday rajulu nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah wuxuu ku soo booday cala asaa'iqi ninkii birta dhalaaniya dahablaha ah yahuudiga ah faqatalahu wuu dilay wa kaana wuxuu ahaa yahuudiyan fa shaddat ilyahuudu yahuudi baa isugu tagtay cala almuslimi muslimkiibay isugu wada tageen faqataluhu way dileen fastasrakha wuu qayshaday ahlulmuslimi ninkii muslimka ah la dilay dadkiisa almuslimiina muslimiinta u qayshadeen cala alyahuudi fa waqaca beynahum waxaa dhacay beynahum muslimiintii iyo wa beyna qaynuqaacin dagaal baa ka bilowday marka intaa markii nabiga loo sheegay oo maxaanku idhaahdaa ay dee wax walba ay soo dhaafeen markaasaa waxaa lagu sameeyey xisaarkii in la go-doomiyo marka dambena intay waxba iska celin waayaan ay isdhiibaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam